xarunta jaamacadda hormuud ee gobolka banaadir yalle kadaha furay imtixaanka deeqda walbarashada ee hormuud salaam foundation labada kun labaatiyo afar kaasay ogoleen ardayda sanadkan ku qalin jibiyday dugsiyada sare ee dalka imtixaankan oo sanadkiiba marle qaado oo dareero doona muddo la maalmood eh iyo weliba anfadheetii afar boqol arday haanasan laha kuxlo doona tiro kale oon si gudubaas ah helowka deeqda walbarashada ee hormuud salaam foundation inkurin waliba qaadowka imtixaanka ku hadlay guddoomiyaha hormuud salaam foundation uu soona ku warbiiyey heerarkiiyo maraayang ardaydan fadheetii imtixaanka waxaan loo fadhiistay imtixaankii qabuulka ama aqbalka ama imtixaankii lagu darbanayey deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation oo ah imtixaan deeqda imtixaan loo fadhiisto sanad kasta ayadoo loogu tartamo si daah furan oo ay u tartamaan ardayda soomaaliyeed ee ka soo baxday dugsiyadii sare ee dalka imtixaanka waxaa u fadhiistay maanta afar boqol oo arday kuwaas oo horey usoo sameeyey dalab ay ku sameeyeen si online ah imtixaanka waxa uu socon doonaa maanta iyo beri haddii alla hawoodale oo saamaxo agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo daha furay imtixaanka deeqda walbarasho ee hormuud salaam foundation labada kun labaatiyo afar edhanishay ku hadali waa meesha aan rabno inaan gaadhno inay dadku aqoon ku tartamaan oo qofkii guulaystaayey uu qaato natiijada ka kalena uu soo higsado oo soo daba socdo waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda hormuud salaam foundation oo adeegan bulsho ee qiimaha badan u haysa bulshada soomaaliyeed dadka ilaahay uu waxsiiyeyna waxaan ugu baaqaynaa sidaasoo kale inay bulshada adeeg u qabtaan ujeedkeenna ugu weyni waa inaynu bulshada u adeegno horumarkooda aan ka adeegno hagaajintooda aan ka adeegno habayntooda iyo horusocodkoodana aan guddoomiyaha guddiga waalidiinta deeqda walbarashada hormuud salaam foundation oo gebagabadii hadalka qaadiyana jaamacadda hormuudan ku mahadnagi deeqda walbarasho iyo siyanga ardayda soomaaliyeeda runtii waxaan u mahad celin mahadnaq iyo keliya waxaan u soo jeedinaynaa waxqabadka iyo wanaagga quruxda badan ay u samaynayaan dhallaanka soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada ay u hayaan hay-addan khayriga hormuud salaam foundation anigoo ku hadlaya afka waalidiinta joog ahna guddoomiyaha waalidiinta ardada hormuud salaam foundation waxaan leeyahay mahad waa idinka gaadho weliba waa fursad deeq walbarasho iyo sanadkaasi hormuud salaam foundation siyaasa guud ahaan ardayda ku qalin jibiyaasa dugsiyada sare ee dalka